kulanti wacan subax wanaagsan halkan waa idaacadda dalsan xarunteeda muqdisho qodobada warka subaxnimo kuwooda ugu dooroon waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo cisbitaalka digfeer ku booqday dhaawaca afhayeenka xukuumadda maxamed ibraahim macalimo howlgallo ka socda magaalada boosaas oo kadib qaraxyo xalay ka dhacay xaafadaha magaaladaas baarlamaanka ingiriiska oo markii ugu horreeyey dhegaysan doona dood ku aadan aqoonsiga somalilan oo sheegay in kii ay ka go-day soomaaliya inteeda kale maamul goboleedyada dalka oo bilaabay dadejinta doorashada aqalka hoose ee soomaaliya odayaasha dhaqanka muqdishona waxa ay ka digeen in doorashada golaha shacabka ay kadib dhacdo febraayo iyo dhakhaatiirta suudaan oo ka cabanaya weeraro uga imaanaya ciidamada ammaanka
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trig iyo forg internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega trg iyo forg balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
ismaqal wanaagsan subax wanaagsan waa isniin taariikhduna ay tahay toddobiyo tobanka janaayo sannada labada kun labaiyo labaatan u diyaargarooba qodobadii aada maqasheen oo dhammaystiran ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa cisbitaalka digfer ee muqdisho xalay ku booqday afhayeenka xukuumadda maxamed ibraahim macalimo oo ku dhaawacmay qarax waa qarax shalay lagula eegtay magaalada muqdisho ra-iisul wasaaraha ayaa la sheekaystay afhayeenka xukuumadda maxamed ibraahim macalimo oo xaaladiisa soo hagaagayso wuxuuna alla uga baryay inuu caafimaad deg dega siiyo dhinaca kale ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa warbixin ka dhegaystay dhakhaatiirta daawanaysay waa daweynaysa afhayeenka xukuumadda macalimo kuwaasoo uu sheegay in xaaladiisii caafimaad ay soo hagaagayso afhayeenka xukuumadda maxamed ibraahim macalimo ayaa dhowr jeer oo hore ka badbaaday qaraxyo lala beegsaday goobo uu ku sugnaa balse qaraxan uu ahaa mid isaga si toos ah loogu bartilmaameedsaday howlgallo ka socda xaafadaha magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari kadib qaraxyo xalay ka dhacay xaafadaha magaaladaas waryahayga cabdinaasir al cadaala ayaa tafaasiisha warkan qaada dhigaya
wararka dheeraada ayaa kasoo baxaya qaraxyo xalay ka dhacay magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari waxaana wararka halkaasi aynu ka helayno ay sheegayaan in saakay howlgallo kala duwan ay ciidanku ka wadaan xaafadaha kala duwan ay ka kooban tahay magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga dowlad goboleedka puntland wararkii ugu dambeeyey aynu helayna ayaa waxa ay sheegayaan in xalaya bam gacmeeda lagu tuuray bar kontarool oo ciidanoo ciidanka booliiska magaaladu ay ku leeyihiin qeybo ka mida magaalada waxaana wararku ay intaasi ku darayaan inuu khasaaro ka dhashay bam gacmeedkaasi lagu tuuray bartaasi kontarool iyadoo wararkii ugu dambeeyey ay tilmaamayaan in hal qof oo shacab ah ay waxyeela kasoo gaartay bam gacmeedkaasi lagu tuuray bar kontaroola ciidanka ayaa gaaray goobta bamka lagu tuuray kuwaasi oo howlgallo sameeyey balse ilaa ay haatan lama shaacin cid ay usoo qabteen bamgacmeedka lagu tuuray xalaya koontaroolka ku yaala magaalada boosaaso ciidamada ammaanka ayaa saakay sidoo kale xaafadaha kala duwan ee magaaladu ay ka kooban tahay waxa ay ka wadaan howlgallo ay ku baadigoobayaan dadkii ka dambeeyey bamgacmeedkaasi xalay lagu tuuray koontaroolka lama shaacin ilaa ayaa haatan cidda loo soo qabtay bamgacmeedkaasi iyo sidoo kale qaraxa kale balse hay-adaha ammaanka ayaa wadaa howlgallo ballaaran oo ay ku baadigoobayaan shaqhsiyaada ay sheegeen in ay falal amni darro ka wadaan gudaha magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari
guddiga doorashooyinka jubbaland ayaa shaaciyey soo noqonaynaa qodobkaas baarlamaanka u k ayaa talaadada beri ah lagu wadaa in uu muddo kooban uu dhagaysto dood ku saabsan aqoonsiga somalilan dooda oo ka mid ah waa doodan oo ah mid uu mudan waa mid uu mudane ka tirsan baarlamaanka u k ka horjeedin doono fadhiga golaha ma ahan markii ugu horreysay ee baarlamaanka u k uu dhagaysto dood ku aadan aqoonsiga somalilan oo sheegtay in kun sagaal boqol kow iyo sagaashankii ay ka go-day soomaaliya inteeda kale bishii diseembar labada kun sagaal iyo tobankii kow iyo toban xildhibaan oo u badan xisbiga waa libreerka ayaa u gudbiyey mooshina in baarlamaanka u k uu aqoonsado somalilan maadaama ay ahayd maxmiyad ay britain xukumi jirtay mid ka mid a xildhibaanadaas ayaa markii dambe ka noqday mooshinka sidoo kale golaha deegaanka ee magaalooyinka cardiff iyo sheffield ayaa horey u shaaciyey inwaa in ay aqoonsan yihiin madax bannaanida somalilan walow taas aysan waxba ka soo kordhin guddiga doorashooyinka jubbaland ayaa shaaciyey saddex iyo toban kursi oo ka mid ah raasta golaha shacabka deeqalfa ayaa sii dhammaystiraya
guddiga doorashooyinka ee jubbaland ayaa shaaciyey doorashada kuraas ka tirsan golaha shacabka kuwaas oo dhowaan la dooran doono guddiga doorashooyinkaaseed ee jubbaland ayaa shaaciyey saddex-iyo toban kursi oo dhowaan doorashadoodu la qabanayo iyadoona maamul goboleedyada intooda badan ay shaaciyeen qaar ka mid ahi kuraasta golaha shacabka kuraasta maamulka jubbaland ay soo saartay ayaa ah kuraas dhowaan la dooran doono iyagoona ay kala yihiin hob eber labaataniyo saddex hob eber labaatan iyo sagaal hob ziro toddobaatan iyo labo hob ziro toddobaatan iyo sagaal hob ziro sagaashan iyo labo hob ziro waa hob boqol labaiyo toban hob boqol afar iyo labaatan hob boqol toddobaiyo labaatan hob boqol iyo soddon hob boqol soddon iyo labo hob boqol soddon iyo saddex hob boqol soddon iyo lix hob laba boqol sagaal iyo toban iyadoona maamulka jubbaland ee guddigooda doorashooyinka ay ku dhawaaqeen saddex iyo tobankan kursi dhowaan si rasmia loo dooran doono
aad baad u mahadsan tahay maxamed alfa odayaasha dhaqanka muqdisho oo xalay shir ku yeeshay magaalada muqdisho ayaa ka hadlay xaaladaha doorashooyinka dalka iyo banaanbaxyo la qorsheynayay maalmihii lasoo dhaafay in ay ka dhacaan caasimadda muqdisho odayaashaas uu horboodayay ugaas maxamuud cali ugaas ayaa sheegay in aan la aqbali doonin in mar kale doorashooyinka dalka ay kadib dhacaan waqtigii ay golaha wadatashiga qaran iclaamiyeen taas oo ku beegan shan iyo labaatanka bisha soo socota ee febraayo sannadan labada kun labaiyo labaatanka iyadoona golaha wadatashiga qaran ay isku raaceen in shan iyo tobanka bishan sabtidii lasoo dhaafay ka bilaabato ilaa shan iyo labaatanka febraayo muddo afartan cisho gudahood lagu soo gabagabeeyo doorashada aqalka hoose ee soomaaliya sidoo kale odayaasha dhaqanka muqdisho ayaa dadaal xoog leh ku bixiyey banaanbax maalmihii lasoo dhaafay bulshada banaadir ay qorsheynayeen inay caasimadda ka dhigaan iyagoo banaanbaxyadaas baajiyey waxayna odayaasha dhaqanka muqdisho sheegeen markii ay soo ilaato doorashada golaha shacabka shan iyo labaatanka febraayo saddex cisho kadib sideed iyo labaatanka febraayo in ay magaalada kadhawaa ka dhacayaan banaanbaxyo aada u ballaaran oo dadka reer muqdisho ay dareenkooda ku muujinayaan sida ugaas maxamuud cali ugaas uu warbaahinta u sheegay
in doorashada nabad lagu aado kadibna waxaan rabno rabitaankeena annagoo xore aan ku samaysano nabad ku seexda kuna soo toosa wiilasheenna waanu u wada ducaynaynaa waxaan rabbi ka baryaynaa inuu culayska naga qaado waxaa kalena oo odayaasha anoo afkooda ku hadlaaya aan jeclahay inaan halkan ka sheego intaas inaanan ku ekaynayno hawsheenu aysan hawl mudaaharaad iyo joojin keliya aanay haynin inaan isu ka shaqeyno isu keenida bulshada oo ay ugu horeyso guddigan iyo gobolka banaadir iyo cid kastoo siyaasiyiinahoo dhan inaan isu wada keenno magaaladana ay nabad noqoto doorasho duula xoro lagu doorto ummadoo gacma ishaystana wadanku insha allahu aan ku doorno madaxweyne iyo baarlamaan xalaal insha allah mar kale mar kale waa idin mahad celinaynaa inta ka qayb qaadatay guddiga hadday tahay gobolka banaadir hadday tahay murashaxiinta hadday tahay cid kasta oo gacanla siisay ayaan u mahad celinaynaa rabbi kadib dhammaantood oo u mahad celinaa waa ku mahadsan yihiin waxaana idin leenahay soomaalidu gacanta ha isqabsato dadkaana culammada iyo dadka yani ilaahay maaragtay taqwada siiyey waxaan ka baryaynaa ama weydiisanaynaa dadka in u duceeyaan in cudurka ilaahay ka qaado in abaarta ilaahay ka qaado in maxaa la jiray cudurada iyo colaadaba ilaahay ka qaado aan u wada ducayno aan gacmaha isqabsanno colaad iyo kala jeed iyo hebel muxuu yahay halkaas halkaan soo gaarsiiya tawfiiq iyo midnimo ayaan rabnaa nin gabi ayaa wuxuu yidhi ayaa gabagiisa waxaa ka mid ahaa wuxuu yidhi haddii ruuxda ruux kala tuhmo oo laistixgelin waayo layskuma tafna oo ummaddu way kala tegaysaa
warkaas subaxnimadan waxaad ka dhagaysanaysaan dalsan muqdisho soomaaliya sagaashan iyo kow dhibic shan dhakhaatiirta caafimaadka ee dalka suudaan ayaa ka dibadbaxaya waxa ay ku sheegeen weeraro ka dhan ah shaqaalaha caafimaadka tan iyo markii ay dalkaas ka bilowdeen dibadbaxyada ay dhigayaan dadka kasoo horjeeda xukunka milatariga mid ka mid ah dhakhaatiirta magaalada khartuum oo lagu magacaabo hudda axmed ayaa wakaalada wararka e f b u sheegtay in ciidamada ammaanku ay sunta dadka ka ilmaysiisa ku fureen cisbitaalada in ka badan lixdan qof oo ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada ayaa lagu dilay mudaharaadyada looga soo horjeedo afgembigii dalka suudaan ka dhacay bishii oktoobar ee sanadkii lasoo dhaafay dhowaan ayay ahayd markii mas-uuliyiinta dalka suudaan ay ruqsadii kala noqdeen telefishinka aljaziira ee laga leeyahay dalka qatar taasoo lagu eedeeyey in si aan habboonayn uu u tabiyey bannaanbaxyada mucaaradka bishii nofembar ayaa khartuum lagu xiray madaxa laanta aljaziira ee dalka suudaan iyadoo saddex beri kadibna la sii daayay muddadaas oo aan wax maxkamada lasoo taagin warkii subaxnimo aad ka dhegaysanayseen dalsan muqdisho soomaaliya akhyaaray xilligan wanagintaa ciddii ay wararkeenu sheegaan isagoo maqal iyo qoraala waxay dib nooga daalacan karaan bartan internetka ku leenahay radio dalsan dadkan
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlehel yaabaa talalhel